أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام العلامة السيد أبو بكر بن محمد شطى رحمه الله تعالى ويجب عليه أيضا أن يعرف نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه وأمه فأما نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه وهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن, بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرب بن نزار ابن معد بن عدنان ويجب وحا واجب عليه على كل مكلف qof kasta ee mukallaf ah aydan laabashe sidii horey oo kale waxaa qof kasta ee mukallafa waajib ku ah an yacrifa inuu barto nasabahu nabiga abtirsigiisa sala allahu calayhi wasalam min jihati abiihi wa ummihi nabiga hooyadii sala allahu calayhi wasalam iyo aabbihii jihadooda uu ka barto min jihati abiihi wa ummihi nabiga aabbihii sala allahu calayhi wasalam iyo nabiga hooyadii jihadooda inuu ka barto abtirsiga oo abtirsiga nabiga aabbihii iyo abtirsiga nabiga hooyadii inuu qofku barto waajib wey sheekha raximahu llahu tacaala wuxuu inoo soo sheegay daruuriyaatu siira in la barto inay waajib tahay waxyaalaha la yidhaaho daruuriyaatu siira ama muqadamaatu siira ee siirada waxyaalaha daruuriga ah oo laga maarmaanka ah qof kasta ee muslima inuu barto waa waajib waxaa kaloo waajib uu yidhi sheekhu oo waxyaalaha daruuriyaat siira ka mid a abtirsiga nebiga in la barto sala allahu calayhi wasalam waxay ka mid tahay waxyaalaha daruuriga ah ee xagga siirada ah maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay waxa uu ina amray in lagu daydo laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir lidaalika haddaadan garanaynin sidee ugu dayanaya nebiga sala allahu calayhi wasalam haddii aadanba aqoonba jaahil aad ka tahay qof aad jaahil ka tahay kuma dayan kartid idan marka ku dayashada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay nooga xidhan tahay horta inaan baranno waxyaalaha daruuriyaadka ah ee laga maarmaanka ah ee siirada waxaa ka mid a abtirsiga nebiga inaan baranno sala allahu calayhi wasalam fa amaa nasabuhu nebiga abtirsigiisa sala allahu calayhi wasalam min jihati abiihi nebiga aabbihii jihadiisa jihadaa xaggeeda xaal abtirsigu ka ahaaday abtirsiga oo dhinaca aabbaha nebiga sala allahu calayhi wasalam fahuwa nebigu sala allahu calayhi wasalam sayidunaa sayidkeenniiw muxamedu muxamed ah muxamedkaasoo ibnu cabdillaah cabdullaahi wiilkiisa ahaa oo nebiga aabbihii sala allahu calayhi wasalam waxaa la dhihi jiray cabdullaah cabdillaahigaasoo ibni cabdilmualib cabdilmualib wiilkiisa ahaa oo nebiga awowgiina sala allahu calayhi wasalam waxaa la dhihi jiray cabdulmualib nebiga sala allahu calayhi wasalam aabbihii iyo hooyadiiba wuxuu ku ahaa keligii oo nebiga hooyadiina sala allahu calayhi wasalam qof kale ma dhalin oo nebiga aan ahayn sala allahu calayhi wasalam nebiga aabbihiina waa sidaas oo kale sala allahu calayhi wasalam nebiga maahane cid kale ma uusan dhalinin nebiga aabbihii sala allahu calayhi wasalam oo cabdullah amaa nebiga awowihii oo cabdulmutalib ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku arsuqay owlaad aada u fara badan wiilasha keligooda waxay gaarayeen ilaa toban wiil ayuu dhalay nebiga awowgii sala allahu calayhi wasalam oo uu ka mid ahaa tobankaa wiil waxaa ka mid ahaa nebiga aabbihii oo cabdullaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo ka mid ahaa wiilkii la dhihi jiray xaarif iyo zubayr iyo abu taalib oo nabigaba soo koriyo nabiga adeerkii ahaa sala allahu calayhi wasalam iyo xamsa oo nabiga adeerkii ahaa sala allahu calayhi wasalam dadkii islaamka qaatana ka mid ahaa waa dadkii lagu dilay dagaalkii uxudna ka mid ahaayo isagoo shahiid ah ayuu ilaahay la kulmay xamsa waxaa kaloo ka mid ahaa abulahab abulahab oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naar uu ugu bishaareeyey isagoo nool waxaa ka mid ahaa khaydaaq khaydaaq iyo muqawam iyo safaar iyo cabbaas ilaa wiilashaa waxay gaarayeen ilaa tobankaas oo uu dhalay nebiga awowihii sala allahu calayhi wasalam cabdulmualib cabdulmualibkaasoo ibni haashimin haashim wiilkiisa ahaa oo cabdulmualibna aabbihii waxaa la dhihi jiray haashim marka kaasaa loo nisbeeyaa haashim waa lafta soke oo jilibka ugu sokeeyo oo nabiga loo nisbeeyo sala allahu calayhi wasalam waa awowaha haashim walidaalika nabigu salى اllahu عalayه wasalam waxaa la yidhaha annabiy اlhaashimiy nabiy llaahi moxamed salى اllahu عalayه wasalam alhaashimi ee loo nisbeeyey reer bani haashim maxaa yeelay awowahan haashim ah ayaa wuxuu noqday jilib ama lafuu noqday maadaama faraciisu ay aada u fara bateen oo waxaa weeye wiilkiisa oo kale ah oo cabdulmuطalib ayaa wuxuu dhalay toban wiil tobankaa wiilna intooda badan waxbay sii dhaleen iyaguna marka lidaalika isagaaba jilib noqday oo waxaa la yidhaah reer bani haashimaa la yidhaha jilibkaasoo dhan ama laftaasoo dhan haashimkaasaa loo nisbeeya haashimkaasoo ibni cabdimanaaf cabdimanaaf wiilkiisa ahaa cabdimanaafkaasoo ibni qusay qusayi wiilkiisa ahaa qusayigaasoo ibni kilaabin kilaab wiilkiisa ahaa kilaabkaasoo ibni murata muro wiilkiisa ahaa murahaasoo ibni kacbin kacab wiilkiisa ahaa kacabkaasoo ibni lu'ayin lu'ayi wiilkiisa ahaa lu'ayigaasoo ibni khaalibin khaalib wiilkiisa ahaa khaalibkaasoo ibni fihrin fihir wiilkiisa ahaa marka fihirkaas awowaha dambe ee fihri la yidhaaho magaciisii weeye fihri laakiin naynaanstiisa waxaa la dhihi jiray quraysh ayaa la dhihi jiray culimmada qaarna way cagsiyaanoo waxay yidhaahaan fihrigu waa naynaas magacuna waa quraysh laakiin waxaa loo badan yahay fihrigu inuu yahay magacii naynaastuna ay tahay quraysh walidaalika marka la leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka dhashay heer quraysh oo la leeyahay annabiyu alhaashimiyu alqurashiyu marka la leeyahay quraysh aabbaha dhan oo loo nisbeeyo oo asaaska u ah waa fihrigaas wey fihrigaasa waxaa la dhihi jiray quraysh quraysh isagaa la dhihi jiray marka nebigeena sala allahu calayhi wasalam guud ahaan qabiilka kore uu ka soo jeedo waa quraysh qurayshkaasna waa aabbahaas la yidhaaho fihri aabbaha fihri la yidhaaho ayaa quraysh asaaskiiaba ahaa aabbahaasaa loo nisbeeyaa markii hoos loo soo socdana quraysh wuxuu ka sii ahaa lafta ugu sokaysa wuxuu ahaa reer bani haashim oo awowaha haashim la yidhaaho loo nisbeeyey fihrigaasoo ibni maalikin maalig wiilkiisa ahaa maaligaasoo ibni nadri nadri wiilkiisa ahaa nadrigaasoo ibni kinaanata kinaana wiilkiisa ahaa kinaanahaasoo ibni khusayma khusayme wiilkiisa ahaa khusaymahaasoo ibni mudrika mudrika wiilkiisa ahaa mudrikahaasoo ibni ilyaas ilyaas wiilkiisa ahaa ilyaaskaasoo ibni mudara mudar wiilkiisa ahaa mudarkaasoo ibni nisaar nisaar wiilkiisa ahaa nisaarkaasoo ibni macaddin macad wiilkiisa ahaa macadkaasoo ibni cadnaana cadnaan wiilkiisi ahaa marka abtirsiga nebiga sala allahu calayhi wasalam in habkaas loo barto waa waajib qof walba ee muslim ah ee qaangaar ah ayuu waajib ku yahay si markaas uu ugu daysado nebiga sala allahu calayhi wasalam uuna uga soocnaado abtirsiga nebigu sala allahu calayhi wasalam abtirsiyaalka kale abtirsiyaalka kale haddii lasoo bandhigo waa inuu ka sooci karo oo ka soo dhex qaban karuu ka yaqaano abtirsiga nebiga sala allahu calayhi wasalam marka nebigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku abtirsadaa nebiyullaahi ismaaciil ilaa nebiyullaahi ibraahim ayuu ku abtirsadaa nebigu sala allahu calayhi wasalam laakiin inta hadda la xafidsan yahay oo asaaniid saxiixa loo hayo waa laga bilaabo nebiga sala allahu calayhi wasalam aabihii oo cabdullaahi ilaa cadnaan laga gaaro intaasaa waxaa loo hayaa asaaniid saxa waxaa cadnaan laga bilaabo ilaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam oo nebiga awowihii awowayaashiisa dambe ka mid ahaa oo nebigu uu ku abtirsado cadnaan ilaa nebi ibraahim abtirsiga u dhexeeya iyo magacyada u dhexeeya asaaniid saxiixa looma hayo walidaalika qofka waxaa wanaagsan maadaama sanad saxiixa aan loo hayn inta saxiixa ah inuu qofku ku gaabsado wixiiba culimmadii ay yidhaaheen asaaniid saxiixa looma hayo inta lahuboo saxiixa ah ayaa noogu filan barashada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxyaalaha marka cadnaan laga bilaabo ilaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam asaaniid saxa looma hayo walidaalika qofka waa inuu barto laga bilaabo nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaa cadnaan inta waajibka ah qofkana ku filan oqoon ugu filan oo intaas wa amaa nasabuhu nebiga sala allahu calayhi wasalam abtirsigiisa min jihati ummihi nebiga sala allahu calayhi wasalam hooyadii hooyadaa jihadeeda xaal abtirsigu uu ka ahaaday markii la yidhaaho nebiga hooyadii ha loo abtiriyo sala allahu calayhi wasalam fa huwa nebigu sala allahu calayhi wasalam sayidunaa sayidkeennii weeye moxamed ah moxamedkaasoo ibnu aaminata aamino wiilkeedii ahaa oo nebiga sala allahu calayhi wasalam hooyadii waxaa la dhihi jiray aamina aaminadaasoo binti wahabin wahab gabadhiisii ahayd nebiga sala allahu calayhi wasalam hooyadii hooyadaa aabbaheed waxaa la dhihi jiray wahbi wahbigaasoo ibni cabdi manaafin cabdimanaaf wiilkiisa ahaa cabdimanaafkaasoo ibni zuhra zuhra wiilkiisa ahaa cabdimanaafkan hadda iyo cabdimanaafkii aan soo marnay oo nebiga awowgiis ahaa sala allahu calayhi wasalam oo ku xigay haashim ibni haashim ibni cabdimanaaf iyo cabdimanaafkan oo nebiga sala allahu calayhi wasalam hooyadii awowgeed ah oo cabdimanaafkan labay kale yihiin magaca unbaa iswaafaqay mooye isku kii hadda aanu soo marnay ma aha cabdimanaafkaasoo ibni zuhrata zuhro wiilkiisa ahaa zuhrahaasoo ibni kilaabin kilaab wiilkiisa ahaa halkaasay isaga soo dhacaan nebiga sala allahu calayhi wasalam aabbihii iyo hooyadii meesha majmaca ah ay ku kulmayaan waa kilaab waa kilaabkii ku xigay qusay qusay ibni kilaab iyo waxaa walaalo ah zuhra ibni kilaab labadaasaa walaalo ah halkaasay marka isaga soo dhacaan nebiga aabbihii sala allahu calayhi wasalam iyo nebigeenna hooyadii sala allahu calayhi wasalam marka nebigeenna sala allahu calayhi wasalam aabbihii iyo hooyadii sooma aysan gaarin nebiga intuu sala allahu calayhi wasalam bicadiisii bicadiisii iyo intii laga dhigayay rasuul nebiga sala allahu calayhi wasalam ma aysan soo gaarinin nebiga aabbihii iyo hooyadii sala allahu calayhi wasalam walidaalika maadaama aysan soo gaarinin waxay ka mid yihiin dadka la yidhaaho ahlulfatra oo ka mid noqonaya dadka ahluljanaha ah ahlulfatrahaasay ku jiraan nebiga aabbihii sala allahu calayhi wasalam iyo hooyadii fa humaa min ahli ljanna waa dadka ahluljannaha ah binasi alqur'aani alkariim maxaa yeelay qur-aanka kariimka arrinkaa caddeeyo ilaahay wuxuu yidhi wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dadka innagu ma cadaabno ilaa aan xujada ku oogno oon rasuul uga soo dirno markii rasuul loo soo diro oo qofku rasuulka markaa kabacdi uu ku caasiyo markaa kabacdi wey marka ilaahay qofka uu naar geeyo oo u cadaabo maadaama marka nebiga sala allahu calayhi wasalam aabbihii iyo hooyadii rasuulkii ugu dembeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam ka horreeyey wuxuu ahaa nebiyullaahi ciise nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam ma soo gaarin nebiga aabbihii iyo hooyadii maxaa yeeley nebiyullaahi ciise sala allahu calayhi wasalam iyo nabiga aabbihii iyo hooyadii waxaa u dhexeeyey markay ugu yaraato lix boqol oo sano u dhexaysay lix boqol oo sano ayaa u dhexaysay ugu yaraan lidaalika marka nebiyullaahi ciisena sala allahu calayhi wasalam sidaasay aada uga fogaayeen oo ma aysan soo gaarinin nebigana sala allahu calayhi wasalam sooma gaarinoo haddee nebiga aabbihii nebiga isagoo caloosha ku jira ayuubaa aabbihii geeriyooday nebigana sala allahu calayhi wasalam hooyadiina isagoon toban sanaba gaarin nebigu sala allahu calayhi wasalam ayaa hooyadii geeriyootay nebiga sala allahu calayhi wasalam lidaalika sidaasay waxay ka mid yihiin dadka naajiinta ah ee ilaahay ahlujannaha uu ka dhigayo in shaa allahu tacaala maadaama wax dacwo ah iyo wax rasuul ah oo la soo gaarsiiyey aysan jirinin ama xadiid waxaa jira imaamu muslim raximahu llahu tacaala uu ku wariyey kitaabkiisa saxiixa ah xadiiskaas ood moodaysid daahirkiisa iyo muuqaalkiisa markaad fiirisid warkan hadda aanu sheegayno cagsigiisa inuu tilmaamayo aada moodaysid oo in dadka ahlu naarka ay ka mid yihiin xadiiskaas culimmadu way ka jawaabeen ajwibo fara badan ayayna ka bixiyeen xadiiskaas imaamu muslim wuxuu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa u yimid nin markaasu wuxuu ku yidhi ayna abu ayna abii yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow aabbahay xaggee ku jiraa ma jannaduu ku jiraa mise naarta markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi abii wa abuuka fi nnaar aniga aabbahay iyo aabbahaaba waxay ku jiraan naarta ayuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiiskaas marka abiidaas oo nebigu yidhi nebiga aabbahay iyo aabbahaaba naartay ku jiraan loolama jeedo nebiga aabbihii sala allahu calayhi wasalam oo xaqiiqo ah laakiin waxaa loola jeedaa carabtu markaas maadaama abu taalib uu nebiga uu soo koriyey sala allahu calayhi wasalam carabtuna aysanba arkinba nebiga aabbihii sala allahu calayhi wasalam inay magiciisa xafideen oo magiciisa ay yaqaaneen mooye waxay dhihi jireen waa ina abi aalib ina abi aalib wayay dhihi jireen marka aabbahaas waxaa loola jeedaa uu nebigu leeyahay aabbahay naartuu ku jiraa waa abu aalib aa loola jeeda abu aalib oo nebiga adeerkiis ah sala allahu calayhi wasalam maxaa yeele abu aalib isagaa xujada lagu soo oogay isagaa soo gaaray bicadii nebiga sala allahu calayhi wasalam isagaa soo gaaray xilligii qur-aanku uu soo degayey marka a'immada islaamku waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa abi wa abuuka fi nnaar aabbahaas waa abu aalib maxaa yeele isagaa risaaladu soo gaartay dacwadu markay soo gaartay kabacdina diiday dacwadii nebiga sala allahu calayhi wasalam amaa waxaa weeye xadiiskan haddii lagu fasiro oo aabbaha nebiga lagu fasiro waxaa ka hor imanaya qur-aanka kariimka ah oo ilaahay uu leeyahay wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula qur-aankaa diidaya in aabbaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo hooyadii la yidhaaho waa ahlu naar qur-aankaa taa diidaya oo ka soo horjeesanaya walidaalika marka taasi waxay nagu bixinee oo a'immada islaamka sida jalaaludiin suyuudi risaaladhan uu ka qoray sheekhan xaafidkaa weyn ee ahlulxadiiska ka mid a jalaaludiin asuyuudi risaaladhan uu ka qoray in nebiga sala allahu calayhi wasalama labadiisa waalid bay yihiin ahluljanna risaaladaasna waxay ku dhex jirtaa kitaabkan la yidhaaho alxaawi lilfataawa oo uu iska leeyahay jalaaludiin asuyuudi waxaa sidaas oo kale masaladan iftooday alxaafid ibnu xajar alcasqalaani waxaa iftooday alimaam alqasdalaani ayaa iftooday saaxib almawaahib alladuniya iyo a'immada intooda badanba sidaasay jawaabeen sidaasaana laa'iq u ah makaanada iyo mansilada iyo derajada nabigeena sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay waxaad imaamu muslim wuxuu saxiixiisa ku wariyey kayrkiisna ay warinayaan abi aalib oo xujada lagu oogay oo qur-aanku intuu soo degayaba isagu joogay oo qur-aankii diiday nabiga risaaladiisiina diiday sala allahu calayhi wasalam ayaa nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay in shafaacadiisu ay gaarayso oo waxay ka mid tahay waxyaalaha khasaa'ista ah oo lagu khasisay abi aalib maxaa yeele qof gaala shafaacada nebigu ma gaarayso sala allahu calayhi wasalam ilaa abaa aalib maahane oo nabiga salى الlahu عalيyه wasalam wuxuu yihi huwa fii daxdaax min الnaar wuxuu ku dhex jiraa meelaha ugu sokeeyo naarta ayuu ku jiraa abi طaalib waxaana ilaahay intaa uu ku gaarsiiyey yani naarta meelaha ugu sokeeyo daxdaaxa ah shafaacadayda ilaahay ku gaarsiiyey yuhi nabigu salى الlahu عalيه wasalam abi طaalib oo markaa lagu oogay xujadii oo diintii soo degaysa diiday ayaa nabiga salى الlahu عalيه wasalam wejigiisa iyo jaahiisa xoogaa naartii looga fududeeyey maxaad u malaynaya nebiga sala allahu calayh wasalam aabbihii iyo hooyadii oo dacwaduba aysan soo gaarin oo xujaba aan lagu oogin oo diinuba aysan soo gaarin maxaad u malaynaya oo ahlulfatra ka mid ah fahumaa min ahli اljannati in shaa allahu tacaala wakadaalika sidaasoo kale yajibu calayhi waxaa ku waajibaya qof kasta ee mukallafa aydan laabashee sidii horey oo kale an yacrifa inuu barto owlaadahu owlaada nebiyi salى اllahu عalayhi wasalam owlaadda rasuulka qof walba inuu barto waa waajib sharci ah wa hum owlaadda nebiga salى اllahu عalayhi wasalam sabcatun toddobow caruurta uu dhalay nebigeena salى اllahu عalayhi wasalam waxay ahaayeen toddobo halaaثatun saddex dukuurun ragw wa arbacun afarna inaahun gabdhow saddex raga iyo afar gabdho ah ayuu dhalay nebigeenu salى اllahu عalayhi wasalam wa tartiibuhum owlaadda nebiga salى اllahu عalayhi wasalam tartiibintooda fi lwilaada dhalidda lagu tartiibiyo habkay u kala horeeyeen iyo habka xagga dhalidda ay u kala weynaayeen alqaasim qaasimu wa huwa qaasim wiilkaa la yidhaaho awalu owlaadihi owlaadi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay owlaaddiisa kii ugu soo horreeyu ahaa isagaa ugu soo hormaray waa carruurkii ugu horreeyey ee u dhashay nebigeena sala allahu calayhi wasalam alqaasim walidaalika nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa loogu magac daray oo kunyo looga dhigay wiilkana waxaa la yidhi abulqaasim abulqaasim ayaa la dhihi jiray nebigeena sala allahu calayhi wasalam maadaama yacni waxaa loogu kunyeeyey oo kunyo looga dhigay carruurtiisa kii ugu weynaa ayaa kunyo looga dhigay nebiga salى اllahu عalayh wasalam qaasimkaas marka isagu wuxuu geeriyooday isagoo siqeer ah oo aan qaan gaarin ayuu geeriyooday uma markaa kabacdi waxaa ku xigsatay zaynabu gabadhaasaa ku xigsatay qaasim zaynabo zaynabo way qaan gaartay waxay weliba ay dhashay caruur ay dhashay nebiguna salى اllahu عalayh wasalam aad ayuu u jeclaa waxaana guursaday nin la dhihi jiray abilcaas ibnu rabiic ayaa qabi jiray uma markaa kabacdi ruqayatu ruqayow ruqayaa ku xigtay waa weladkii yacni saddexaad carruurkii saddexaad ee u dhasha nebigeena sala allahu calayhi wasalam waxaa marka ruqaya iyaduna way weynaatay oo waxaa guursaday sayidina cuhmaan ibnu cafaan cuhmaan ibnu cafaan ayay ka geeriyootay iyadoo xaaskii cuhmaan ibnu cafaan ah oo nabigu uu ku daray salى اllahu عalayh wasalam ayay geeriyootay ruqaya uma markaa kabacdi ruqayo waxaa ku xigay faadima faadima ku xigtay bintu rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam faadima iyaduna way weynaatay carruuray dhashay waatii sayidina cali nabigeena uu ku nikaaxiyey salى اllahu عalayhi wasalam carruurteeda waxaa u hana qaaday xasan iyo xusein xasan iyo xusein ayaa u hana qaaday oo iyaguna carruur sii dhaleen uma markaa kabacdi ummu kulhuum waxaa ku xigtay haddana ummu kulhuum ummu kulhuum waxay ahayd haddana zawjadii sayidinaa cuhmaan binu cafaan uu nabigu uu ku nikaaxiyey markii ka geeriyootay ruqaya kabacdi ilaa nebiga sala allahu calayhi wasalam sayidinaa cuhmaan markuu ku nikaaxiyey ruqaya ruqaya way ka dhimatay sayid cuhmaan markay ka dhimatay kabacdi ayuu nabigu wuxuu ku daray salى اllahu عalayhi wasalam umu kulhuum umu kulhuumna way ka geeriyootay sayid cuثmaan umu kulhuumna way ka geeriyootay markaasuu nabigu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi low kaanat lii ثaaliثa lazawajtukaha gabar kaleo saddexaad oo madax bannaan ah hadday ii joogi lahayd waan kugu nikaaxin lahaayuu yidhi sayid cuثmaan siduu nabigu u jeclaa salى اllahu عalayh wasalam gabar kaleo saddexaad oo madax bannaan hadday ii joogi lahayd waan kugu nikaaxin lahaa yuu yihi nabigu salى اllahu عalayh wasalam walidaalika sidaasaa yani waxaa ku baaba'aysa caadada soomaalida qaarkood ay yaqaanaan oo yidhaahaan qofku markii gabar aada siiso oo islaantu ay ka dhimato oo haddana gabarh kale la siiyo oo gabadhu haddana ay ka dhimato soomaalida caado xuma yaqaanaana waxay yidhaahaan waa saddex ku dhalay saddex ku dhalay wey ninkaas yacni waa nin nasiib xun oo islaantii loo guuriyaba maadaama laba naag ay ka dhinteen naag saddexaad yaan loo guurinay yidhaano ha laga fiirsado caadadaas marka caado khilaafsan dhaqankii nebiga iyo sunnadii nebiga wey sala allahu calayhi wasalam saddex ku dhalay wax la yidhaahay ma jiraane qadarta ilaahay qadaha ilaahay qof walba ajashiisu sugaa qof walba ajashiisu sugaa ninkan isagu waxna ma noolayn karo waxna ma dili karo naftiisii yuusanba tabar u haynba tiisii asaga naftiisii ayuusanba tabar u hayn walidaalika nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi gabarh saddexaad oo madax bannaan hadday ii joogi lahayd waan kugu dari lahay waan kugu nikaaxi lahay sayd cuhmaanow walidaalika markaa waa caado sharciga khilaafsan saddex ku dhalay waxaa la leeyahay uma umu kulhuum uma markaa kabacdi cabdullaahi waxaa umu kulhuum haddana ku xigay cabdullaahi wa huwa cabdullaahi almulaqabu waa midka lagu naynaaso biطaahiri wa biطayibi naynaastiisa waxaa la dhihi jiray طaahir waxa kaloo la dhihi jiru lagu naynaasi jiray dayibna waa lagu naynaasi jiray cabdullaahi marka isagu ma uusan qaan gaarinoo isagoo saqiir ah ayuu ka geeriyooday nebigana sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa kulluhum owlaadda aanu soo sheegnay dhammaantood min sayidatinaa sayidadeenna xaggeeda ayay ka ahaadeen khadiijata khadiijo ah khadiija bintu khuwaylid radia allahu tacaala canha wa ardaaha ayaa carruurtaas aanu soo sheegnay dhammaantood dhashay ilaa wiilka inoo soo socdo la yidhaaho ibraahim ibraahim ahana inta kale waxaa dhashay khadiija bintu khuwaylid awalu zawjatin lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd sawjadii ugu horreysay ee xaaskii ugu horreeyey oo nabigeenu uu guursado sala allahu calayhi wasalam wabasharahaa sala allahu calayhi wasalama bibeytin fi ljanna jannuna ugu bishaareeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam bal xataa manaaqibteeda waxaa ka mid ah iyo derajada ilaahay uu gaarsiiyey khadiija bintu khuwaylid sida imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayo jibriil ayaa nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu yidhi jibriil khadiija waxaad gaarsiisaa salaam salaamtaasoo ka socota xagga rabbi subxaanahu wa tacaala waa xadiis saxiix oo imaamu muslim saxiixiisa uu ku wariyey khadiijo waxaad gaarsiisaa salaam salaamtaasna waxaa u soo diray rabulcizati jala jalaaluh rabulciza waljalaal jala jalaaluh ayaa salaamtaa u soo diray khadiija gaarsii wabashirhaa bibeytin fi ljanna guri jannada ku yaallana ugu bishaare ilaahayna wuu soo salaamayey subxaanahu wa tacaala marka waa manqabo weyn iyo darajo weyn in rabulciza uu soo salaamay khadiija bintu khuwaylid wasaabicu midka toddobaad ibraahiimu ibraahiimu wa huwa wiilkan ibraahim min maariyata alqibdiya maariye xaggeedu ka ahaaday maariyadaasoo alqibdiya ee qabiilkeeda loo nisbeeyey qibdi loo nisbeeyey gabadhan maariya waxaa u soo hadiyeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam boqorkii markaa masar ka telinayey ee la dhihi jiray muqawqis alqibdi oo gabadhana ay isku qabiil ahaayeen ayaa nebiga u soo hadiyeeyey sala allahu calayhi wasalam maariya alqibdiya walidaalika karamka nebigeena sala allahu calayhi wasalam iyo akhlaaqdiisa wanaagga badnayd waxaa ka mid ahaa saxaabada markuu la dardaarmayo wuxuu dhihi jiray istawsuu liahli misra khayra fa ina lahum dimmatan wa sihra heer masar si wanaagsan kula dhaqma oo karaameeya ayuu nebigu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay xidid ayay ila yihiin uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam oo xididkay nebiga la ahayeen waxaa weeye gabadhan maariyat alqibdiya ayaa waxay u dhalatay heer masar waddanka masar oo dhan nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku karaameynayey ku cisaynayey maariyat alqibdiya oo heer masar u dhalatay ayuu masar oo dhan ku karaameeyey nebigu sala allahu calayh wasalam waxay ka mid tahay akhlaaqda nebigeena sala allahu calayh wasalam iyo naxariista nebiga sala allahu calayh wasalam faa'idatun haadihi tani faa'idatun faa'iida wey zawjaatu nebiyi nebiga xaasaskiisii sala allahu calayhi wasalam maadaama aanu soo barannay abtirsiga nebiga sala allahu calayhi wasalam dhinaca aabbaha iyo dhinaca hooyada haddana aanu soo barannay carruurtii nebiga sala allahu calayhi wasalama waxaanu baranaynaa xaasaskii nebiga sala allahu calayhi wasalam faa'idatun zawjaatu nabiyi nabiga xaasaskiisii sala allahu calayhi wasalam allaatii xaasaskaasoo tuwafiya nabiga sala allahu calayhi wasalam canhunna xaasaskaa xaggooda laga oofsaday tiscun sagaal ayay ahaayeen xaasaska uu ka geeriyooday nabigana sala allahu calayhi wasalam waxay ahaayeen sagaal xaas al-uulaa midda ugu horeysa caaishatu waa caaisha bintu abi bakrin asidiiq umunaa caaisha oo nabigeenu aad uu u jeclaa sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxa weeye umunaa caaisha markuu sheekhu leeyahay al-uulaa iyadaa ugu horeysa markuu leeyahay ulama jeedo macnuhuna ma aha gabar uu guursado iyadaa ugu horreysay loolama jeedo yacni gabar uu guursado ama xaas uu guursado iyadaa ugu horreysay loolama jeedo maxaa yeelay waxaa ka horreeyey khadiija sidaan soo tilmaanay oon soo qaadanay khadiija ka horreysay bal xataa waxaa ka sii horreeyey sawda sawda xataa ka horreysay iyadu marka waxay noqoneen azawjatu thaalitha lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa xaaskii saddexaad oo nabigu uu guursado ayay noqonaysa sala allahu calayhi wasalam umna caaisha laakiin al-uulaa markuu ku leeyahay yacnii xagga uu nidaamka iyo habka uu u qoray ayay ugu horreysaa sheekhu habku u tixaayo ayay ugu horreysaa mooye ma aha gabadhii ugu horreysay oo nabigu uu guursaday ma aha sala allahu calayhi wasalam al-uulaa tan hore caaishatu ummunaa caaisha wathaaniyatu midda labaadna xafsatu xafsaw xafsa waxay ahayd xaaskii labaad ee nebigana sala allahu calayhi wasalam uu guursado walidaalika waxyaalaha khasaa'ista caaisha ay iska lahayd waxaa ka mid ahaa lam yatasawaj bikran hayraha yacnii gabar bikra ah nebigu iyada unbuu ka guursaday sala allahu calayhi wasalam inta kale waxay ahaayeen haween kale oo niman kale soo maray ayay ahaayeen xaasaska nebigu uu guursaday sala allahu calayhi wasalam fa kaanat waxay ahayd umunaa caaisha axaba nisaa'ihi ilayhi dumarkana iyadu ugu jeclaa nebigu sala allahu calayhi wasalam fa kaana yuxibuhaa xuban kaiira jacayl badanuu nebigu jeclaa sala allahu calayhi wasalam wa kaanat aclama sawjaatihi xaasaska nebiga qofka ugu cilmiga badan ay ahayd ugu aqoonta badan sala allahu calayhi wasalam wa hiya alatii bara'aha allahu tacaala fii kitaabihi alcasiiz waa gabadhii ilaahay uu ku beryeelay qur'aanka kariimka ah markii shayaadiintii iyo munaafiqiintii been abuuradka ay ka faafiyeen oo zine iyo waxyaalo ilaahayba uu ka nasahay ay ku tuureen ayaa ilaahay difaacay oo qur-aanka ilaahay uu ku difaacay biqowlihi tacaala ina aladiina jaauu bilifki cusbatun minkum kuwii masabidka iyo been abuuradka la yimid cusbatun jamaacaw jamaacadaasoo minkum adinka idinka mida alcashra aayaatin toban aayadooduu ilaahay ku soo dejiyey ilaa qowlihi tacaala laga gaaro ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun waxaa laga beryeelay waxa munaafiqiintu ay leeyihiin lahum makfira waxay leeyihiin dembi dhaaf umna caaisha iyo dadkii la masabitay wa risqun ay leeyihiin risqigaas oo kariimun ee wanaagsan fayajibu tabri'atuhaa caaisha in la beryeelo waa waajib mima ramaaha bihi almunaafiquun munaafiqiintu waxa ay ku tuureen in laga beryeelo waa waajibo min alifki masabidkii ah faman jaxada qofkii diida baraa'ataha caaisha inay beri ka tahay foolxumada dadku ay ka faafiyeen qofkii diida ow shaka fiiha ama baraa'ada ku shakiya oo yidhaaha shakiya igu jira yihaa kafara wuu gaaloobay walciyaadu billaah waa gaalnimo cad maxaa yaele wuxuu ka hor yimid qur-aankii kariimka ahaa maxaa yaele ilaahi wuxuu leeyahay ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluuna lahum makfiratun warisqun kariim maadaama ilaahayba uu beri yeelay naskii qur-aanka uu ku beri yeelay qur-aankii uu beeniyey marka qofkaasi waa gaal waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a soomaalidii dhexdeedii hadda in lagu faafinayo caqiidadii shiicada caqiidada shiicada shiicada iyagu waxay aaminsan yihiin umna caaisha inaysan beriya ahayn inaysan beri ka ahayn oo sidii habkii munaafiqiintu waxay aaminsanaan jireen oo been abuuradkii iyo masabidkii ay ka faafiyeen ee faaxishadii iyo foolxumadii ay caaisho ay ka faafiyeen ilaahayna uu ka nasahay oo ilaahay uu ka beri yeelay ayay ilaa yowmina haadaa ay shiicadu ay aaminsan yihiin weliba qolooyinka isku tilmaama inay ka mid yihiin min muctadili shiica shiicada kuwooda dhexdhexaadka ay isku tilmaamaan waa kuwa la yidhaaho itnay cashariyada itnay cashariyada iyagaaba ugu qallafsanba ugu xun iyaguna waxay isku tilmaamaan inaysan aada u fogeyn ayay isku tilmaamaanoo raafidada aysan gaaraynin ayay isku tilmaamaan iyagaa waxay kutubtooda ku qorayaan oo kutubtoodii lahayaahay ku qorayaan in umuna caaisha waxyaalaha foolxumada ah ay u nisbaynayaan shiicadii ay u nisbaynayaan lidaalika waa laga yaabaa inaad aragteen qaarkiin yutubyaalka qaarkood in la soo dhigay dad soomaali ah oo luqada soomaalida ku hadlaya oo dhahaya caaisho towxiidka loogu qabanayo o laleeyahay towxiidkaaga waxaa ka mid noqonaya in caaisho aada qirtid inay ahlu naar tahay walciyaadu billaah waad ku aragteen wax badan internetka ifsaad badanaa jira inxilaal badanaa jira oo diintii dadka laga saarayo oo la gaalaysiinayo oo loogu gambanayo magacyo qurqurxoon qofka marka la shiicaynayo waxaa loogu gambadaa magacyo qurqurxoon ayaa tashayuca looga iibiyaa sida xubu ahlilbeyt oo kale oo waxaa la yidhaha waxaan isku bahaysanno ahlulbeytka inaan jeclaanno aan ka beri noqonno cadowgii ahlulbeytka cadowga ahlulbeytka maxay ku tilmaamayaan markaas caaishay leeyihiin ahlubeytkay cadow la ahayd abubakaray leeyihiin ahlubeytkay cadow la ahaa sayidinaa cumaray leeyihiin ahlubeytkuu cadow la ahaa cuhmaanay leeyihiin ahlubeytkuu cadow la ahaa marka waxay dadkii uga iibinayaan hab dadku aysan fahmi karin weliba dadka aan aqoontooda iyo cilmiga taariikha aan si wanaagsan u aqoonin usluub waxay uga gadayaan xubu ahlilbeyt ay ku soo gelinayaan caqiidada oo waxay leeyihiin innaga shiicada ulajeeddada iyo hadafka aan ka leenahay waa in ahlubeytka nebiga la jeclaado laakiin ahlubeytka nebiga hala jeclaado waa xaq waana sharci laakiin maxay kugu gaarayaan jaranjaro ah inaad ka beri noqoto dadkii jannada loogu bishaareeyey dadkii jannada nebigu ugu bishaareeyey haddaad ka beri noqotona waxaad diidayood inkirtay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam marka nimankan shiicada waxaa weeye hadafkooda ugu dambeeya ulajeeddada waxaa weeye addacnu fii rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam hadafka ugu dambeeya way ka gagambanayaan mooye waa inay aakhirka nabiga durayaan sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay markii saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam ay duraan oo zawjaadkii nebiga ay duraan sala allahu calayhi wasalam meesha waxaa ka imanaysaa nebigu sala allahu calayhi wasalama asxaab wanaagsan ma uusan samaysan ayaa meesha ka imanayso asxaabta inta ugu badanba sida iyagu ay leeyihiin walciyaadu billaah faasiqiin iyo faajiriin iyo gaalay u qaybsamayeenay leeyihiin shiicadu asxaabta nebiga idan maxaa imanaysa nebiga sala allahu calayhi wasalam in lagu tuhmaysto in saxaabad wanaagsan uusan samaysanba in nebigii lagu tuhmaysto sala allahu calayhi wasalam caqiidadaasna waxaa weeye gobollada waddanka soomaaliya qaybo ka mida ayay ka socotaa ha laga digtoonaado caqiido walba iyo fidno walba oo soomaaliya la soo geliyo waxaa lagu soo geliyaa magacyo qurqurxoon magacyo qurqurxoon ayaa lagu soo geliyaa waxaa jiri jiray baqdaad nin looga maaran waayey xilligii yacni haaruunurashiid baqdaada waxaa looga maaran waayey khamrada iibinteeda nin laga kari waayo war khamradan daa khamradan daa waa la qabtaa kontaroolka lagu qabtaa wax walbaa la sameeyaa waa la xihaa waa soo geliyaa meeluu ka soo geliya un sheeg waddanka markii dambe kontaroolada dhan markii la xihay uu khamradii meeluu ka soo geliyo waayey ayuu wuxuu sameeyey musxaf qur'aan ah jaldigiisii uu khamradii jaldiyaal badanoo masaaxiif qur'aan uu ka soo dhigay jaldiga maxaa ugu qoran laa yamasuhu ila almudaharuun laa yamasuhu ila almudaharuun jaldi kastana maxaa ka buuxa hoostiisa qur-aanba kuma qoran meesha dhalooyin khamraha uu ka soo buuxiyey kontaroolkii markuu keenaba markii askartu ay yidhaahaan aan fatashn ay yidhaahaanba meeshii waxay ku arkayaan laa yamasuhu ila almudaharuun jaldiga warya ma taaban kara iga daa ma taago qur-aanka anu ma fatashayo uma dhowaanayo saasuu ku gelin jiray baqdaad marka ulajeeddada waxaa weeye fidno walba soomaaliya la soo gelinayo asaaliib iyo daah qurxoon iyo magacyo la qurxinayo la sharaxayo laakiin hoostooda naaru jahannama ay tahay walciyaadu billaah annaar waalcaar taxtaha ay tahay ceeb iyo naar ay ka hoosayso ayaa waddanka lagu soo geliyaa waan uga digaynaa inay ku kadsoomaan dadka maaragta ah muslimiinta ah gaar ahaan soomaaliya ha iska jiraan caqaa'idkaas oo ku faafayo oo weliba si xowliya ugu socda waddanka soomaaliya uga socda iyadoo lagu gelinayo shaati ah ahlu beytka aanu isla jeclaano aluulaa caaisha wathaaniya midda labaadna xafsatu waa xafsa waa xafsa bintu sayidinaa cumar bni alkhadaab sayidinaa cumar bn alkhadaab gabadhiisii wey tasawajahaa nebigu waa guursaday sala allahu calayh wasalam fii shacbaan bishii shacbaan uu guursaday calaa ra'si halaaiina shahra min alhijra cala alashar iyadoo hijradii nabiga laga joogo sala allahu calayhi wasalam ilaa soddon bilood laga joogo wa kaanat sawaama qawaama waxay ahayd gabar soom badan oo salaatuleyl badan ayay ahaan jirtay walidaalika nebiga sala allahu calayhi wasalam mar uu furay nebigeenu sala allahu calayhi wasalam xafsa bintu cumar mar uu furay jibriila nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam markaasuu ku yidhi sida xadiiskii imaam muslim saxiixiisa uu ku warinayo raajichaa fa innahaa sawaamatun qawaama soo cesho xafso maxaa yeele waa gabar soom badan oo salaatuleyl badan soo cesho jibriilaa ku amray nabiga sala allahu calayhi wasalam marka qof aada u cibaado badan ay ahayd xafsa wathaalithatu midda saddexaad waxyaalaha ay faafinayaane shiicada ilayna ha laga beri noqdo waa ka mid xafsa walciyaadu billah ilahan ka magan garnay subxaanahu watacaala waxaa cadowga ay leeyihiin oy faafinayaan ha laga beri noqdo xafsa ka mida oo ay leeyihin aalubeytka ay cadow laahayd xaggee cadow kala noqota waa dadka ugu jeclaanta badnaa aalubeytka nabiga sala allahu calayh wasalam ayay ka mid ahayd laakiin waxaa la doonay in magacaas dadka lagu fidneeyo wathaalithatu tan saddexaad waa sawda sawda bintu zamca oo zawjaadka nabiga ka mid ahayd sala allahu calayhi wasalam sanadkii tobanaad ee nebinimada nabiga laga joogo sala allahu calayhi wasalam markii soo saaridii nabiga sala allahu alayh wasalam toban sano laga joogo ayuu guursaday nebigu sala allahu alayh wasalam sawda isla bishii ay geeriyootay khadiija bintu khuweylid bishaas ayuu guursaday nebigu sala allahu alayh wasalam sawda marka sawda waxaaba ka horeeyaba hal xaas uun khadiijo bisaa ka horreysay ayada waxay ahayd xagga tartiibta xaaskii labaad ee nebigu uu guursado sala allahu calayhi wasalam ayay ahayd sawda marka haweeney weynay ahayd oo da ahoo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam markuu guursanayaba da-ayba iska lahayd meeshaa marka waxaa ka baxaya waxyaalaha dadka mustashriqiinta loo yaqaano niman mustashriqiin la yidhaaho waxaa ka mida yacni diintii intay barteen oo cilmaaniyiinaho oo qaarkoodba gaalo ay yihiin diintay baranayaan qur-aankii xifdinayaan axaadiistii baranayaan siiradii tafsiirkii baranayaan markaasay ulajeeddada ay u baranayaan waxay tahay mafhuumkii islaamka iyo mafaahiimta iyo fahamkii islaamka inay qofka ku dabagediyaan aayaddan macnaheedu waa sidaas anaa kaa xifdin badan anaa kaa aqaana qur-aanka macnaheeduna waa sidaas marka ulajeeddadu ma aha qofkii inay khayr yani ugu horseedaane macaanidii islaamka oo dhan inay ku dabagediyaane qofku marka ugu dambaysa islaamkaba uu ka shakiyo diinta islaamkaba uu ka shakiyo way ulajeeddada ugu dambaysa ay leeyihiin nimankaa marka mustashriqiinta waxyaalaha ay faafinayaan waxaa ka mid a waxay leeyihin nabiga sala allahu calayh wasalam zawjooyinkan faraha badan maxaa u geeyey maxaa u geeyey zawjooyinkan faraha badanoo sow taas tusin mayso inuu adduunye doon ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam walciyaadu billaah ilahan ka magan galnay subxaanahu wa tacaala taas waxaa naqdinaya oo burinaya waxaa ka mid a nebigeena sala allahu calayhi wasalam sida haddaba aanu soo qaadannay qof gabar ah caaisho bisuu ka guursaday nebigu sala allahu calayhi wasalam walidaalika nebigeena sala allahu calayhi wasalama ummaddiisii iyo saxaabadiisiina naftooda way ka jeclaayeen nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu awood u lahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam kulligood inuu gabdho ka wada dhigo gabdho uu guursado oo xaasaska nebigu sala allahu calayh wasalam gabdho yaroo shan iyo toban jir ah inuu guursado awood u lahaa nebiga sala allahu calayh wasalam lidaalika markaad fiiriso sawjaadka nebiga sala allahu calayh wasalam waxay u badnaayeen dad waaweyn dad caruur soo dhalay dad nebiga xanaano uu u guursaday sala allahu calayh wasalam sida gabadhii maaragtaahay lagu furayo oo kale xabashada oo ninkooda uu ka ridoobay oo kale oo nabigu uu guursaday sala allahu calayhi wasalam ulajeeddada marka shahwo iyo adduunyo jacayl midna nabiga kama ahayn sala allahu calayhi wasalam bal waxay ka ahayd in markaas dad la helo xaasas u gudbiya waxyaalaha masaa'ilka nebigu sala allahu calayhi wasalam laga yaabo qaarkood in xishoodkiisa uu diido in gabdhuhu ay markaas ay faafiyaan oo dumarka ay u sii sheegaan hadafkaasuu nabigu ka lahaa sala allahu calayhi wasalam haddii adduunyo jacayl ay tahay hal gabar keligeed nabigu ma guursadeen sala allahu calayh wasalam ee kulligood gabdhuu ka wada dhigan lahaa nabigu sala allahu calayh wasalam walidaalika marka sawda islaam waa yeelahay ahayd nabigu markuu guursanayay sala allahu calayh wasalam nabigu mar uu doonayey inuu furana waxay ku tiri rasuulka ilaahayow ha ifurin weliba xataa habeenkii aniga aad ii soo hoyan lahayd waxaan siiyey oon u hadiyeeyey caaisho ha ifurin waxaan rabaa in aakhiro laysoo shiriyo anigoo sawjaadkaaga ka mida sawjaadkaaga anoo ka mida in aakhiro ilaahay ikeeno qiyaamaha isoo istaajiyo ayaan doonayahay furinay tiri sawda nabiguna wuu ka yeelay sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka dad sidaasay ahaayeen waraabicatu midda afaraad ee zawjaadka nabiga ka mid ahayd sala allahu calayhi wasalam waa safiya bintu xuyay ibnu akhdab annadriya alisraa'iiliya alhaaruuniya safiya bintu xuyay ibnu akhdab waxaa dhalay xuyaygaas aabbaheed wuxuu ahaa ra'iiskii yahuudda yahuuddu markaa madaxu ahaa sababta nabiga sala allahu calayhi wasalam iyadoo nin kale soo martay iyaduna nin kale soo martay sababta u guursaday nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa ta'liif iyo bal inuu ku soo dumo dadka yahuudda ah ee islaamka cadowga ku ah bal inay ku qalbi jilcaan oo yidhaahaan nebiga sala allahu calayh wasalam xidid uu idinla noqday oo gabadhiiniyuu guursaday bal sidee ay kusoay ku soo jilcaan uu nebigu gabadhaasna u guursaday mid walbaba wuxuu u guursaday asbaab diin iyo islaam iyo taakulayn uu ula jeedo nebigu sala allahu calayh wasalam lidaalika qoysas fara badan oo yahuuddii ka mid a ayaa soo islaameen markuu gabadhan nebigu guursaday sala allahu calayh wasalam safiya bintu xuyay والkhamisatu midda شhanaad waa maymuna maymuna bint اxaariث maymuna bint اlxaariث sanadkii toddobaad ayaa nebigu guursaday salى اllahu عalayhi wasalam markii duulaankii khaybara duulaankii khaybara markuu dhacay kabacdiuu nebigu guursaday salى اllahu عalayhi wasalam waxayna ahayd gabadhii ugu dembeysay ee nebigu uu guursado salى اllahu عalayh wasalam maymuna waa aakhiru man taزawaja biha rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam gabadhii ugu dambeysoo nabigu guursaday sala allahu calayh wasalam waana aakhiru man tuwafiya min aswaajih xaasaska nebiga sala allahu calayh wasalamna iyadaa ugu dambeysay qofkii ugu dambeysoo dhimata iyaday ahayd maymuuna bint alxaarif asaadisatu midda lixaad waa ramla ramla weye ramla umu xabiibana waa la yidhaha waa ramla bintu abi sufyaan ramla bintu abi sufyaan waxaa dhalay abi sufyaan ayaa dhalay nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu guursaday sanadkii lixaad ee taariikha hijriga ayuu ramlo guursaday wsaabicatu midda toddobaad ramladan iimaankeeda waxaa ka mid ahaa iyo sida ay nabiga u jeclayd salى اllahu عalayh wasalam aabbaheed intuusan soo islaamin abu sufyaan ayuu gurigeeda yimid maadaama nabigu uu qabo salى اllahu عalayh wasalam ramla aabbaheedaa yimid guriga nabiga salى اllahu عalayh wasalam markaasuu wuxuu rabay inuu ku fadhiisto firaashkii nabiga sala allahu calayhi wasalam markaasi waxay tidhi aabbow adigoo gaala kuma fadhiisanaysid gogasha nabiga sala allahu calayhi wasalam laakiin gogol kalean kuusoo bixinay tiri gogol kaloo caadiga dadka caadiga ay ku fadhiistaan ayaan kuusoo bixinay tiri amaa firaashkii nabiga maya sala allahu calayhi wasalam adoo kaafir ah oon muslimba ahayn ma ogeli firaashka nabiga inaad ku fadhiisato sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu yidhi anoo aabbahaa ah anuu aabbahaa ah miyaad iga jeceshahay nebiga sala allahu calayhi wasalam markaasi waxay tidhi adiga iska dhaafee xataa nafsaddaydaan ka jecelahay nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo inta ilaahay abuuray oo dhan kabacdi laakiin uu soo islaamay abu sufyaan wasaabicatu midda toddobaad waa hindu hindu bintu abi umaya ibn almugiira almakhsuumiya nebiga sala allahu calayhi wasalam sanadkii afaraad ee taariikha hijriga ayuu guursaday hinda wathaaminatu midda sideedaadna waa zaynabo zaynaba bintu jaxshi zaynaba bintu jaxshi waxaa dhashay nabiga eedadii sala allahu wasalam wabaaraka calayhi nabiga eedadii ayaa dhashay wa taasicatu midda sagaalaad waa juwayriya juwayriya bintualxaarif juwayriya bintualxaarif nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu guursaday duulaankii muraysiic ayuu guursaday nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh wahunna haweenkaas ummahaatu lmu'miniin mu'miniinta hooyooyinkoodii radia allahu tacaala canhunna ajmaciin dhammaantood ilaahay ka raalli noqdo subxaanahu wa tacaala wa aswaajuhu ummahaatuhum waa ka ilaahay qur-aanka inoogu sheegay aswaajta nebiga sala allahu calayhi wasalam inay yihiin hooyooyinkeennii marka hadda nidaamka hadda sheekha uu u qoray kitaabka sidaan soo sheegnaba siday u kala horreeyeen xagga guurka uma uusan habayn xagga guurka waxaa ugu horreeyey umunaa khadiija waxaa ku xigay sawda waxaa ku xigay umunaa caaisha waxaa ku xigay xafsa waxaa ku xigay hinda waxaa ku xigay zaynaba waxaa ku xigay juwayriya waxaa ku xigay ramla waxaa ku xigay safiya waxaa ugu dambeysay maymuuna maymuuna ugu dambeysay xaas uu guursado nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayh subxana